sare u kac ballaaran oo dhanka khudaarta ah ayaa laga dareemayaa suuqyada khudaarta lagu iibiyo magaalada Doble ee gobolka Jubbada Hoose isla markaana saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa guud ee suuqa iyadoo sare u kaca ay ganacsatada u sameeyeen roobkii guga ee ka curtay guud ahaan Soomaaliya iyo sidoo kale wadanka Kenya oo ay khudaarta uga imaan jirtay magaalada Doble qaar ka mid ah haweenka iibiyo khudaarta ayaa ka hadlaya waxyaabaha keenay sare u kacana ku yimid qiimaha khudaarta faadimo yuusuf faarax waxaan gadaa khudaar khudaarta korukac ayay yeelatay roobka la adligii ilaahayaa noo nimceeye eh marka korukaca khudaarta aaday hadda u kacday inta uu roobku da-ay sababaa sababay waa waktiga roobka ayaa maxaa la dhaha cilada gaariyada soo gelaya ayaa sababay xagga roobka unbaa cilad ka yar keentay sida kale awal labada dhinacba soomaaliya way kasoo gelaysa khudaarta kenyana way nooga soo gelaysa marka sababaha ayaa qaaleeyay hadda khudaar bismillaah magacaygu waa aamin cabdi axmed waxaan ahay hooyo ku nool degmada dhuubley oo ka ganacsata khudaarta khudaarta baryahan aad bay u kacsan tahay sababtuna waxaa waaye mar walba uu roobda degmada dhuubley saas baa khudaarta u kacdaa marka kaleete gaaris bay marka horeba khudaartaba gaarisun bay ka imaataa oo degmadeena dhuubley khudaar laguma abuuro badanaa dhanka soomaaliya kama imaato dhanka waxay ka imaataa kenya iyo dhan walba ay ka imaanaysa xitaa dhanka soomaaliya ay ka imaanaysa xitaa markuu roobku do-o wadooyinka xirma hadda marka khudaarta aad ba usii kacaysaa sii yaraanaysaa inkastoo weli aysan aan la wada waayin oo weli wax la helhelayo oo soo galgalaan baaburo khudaar ah laakiin haddana weli way sii yaraanaysaa ganacsatada iibisay khudaarta noocyadeeda kala duwan ayaa sheegay inay soo food saaratay suuq xumo maadaama khudaarta ay noqotay mid kasii yaraanaysa gudaha magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose